أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee landulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah innaguna aan idinkugu soo xulnay waxaa ka mid a dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa maxaad kala socotaa duruufaha dhaqaale iyo midka amnihi ee ku hareeraysan taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee eu som warbixin cusub oo ay soo saartay hay-ad ka faallootaha arrimaha amnigaha ayaan caawa idiin haynaa taliska ciidanka kufaarta yuganda oo sheegay in sagaal iyo toban sannadood oo dagaallo adag ay uga jireen soomaaliya ay u diyaargaroobayaan sidii ay askartooda ugala bixi lahaayeen jaxiimada dagaalka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan khasaare nafeed iyo mid hanteedeed oo ka dhashay duufaan ku dhufatay gudaha dalka maraykanka iskuul taabacsan kiniisad ku taalla faransiiska oo qarka u saaran inuu xirmo iyo guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo tartan u qabtay laba ka mid ah deegaanada hoos yimaada wilaayada bakool iyagoona bixiyey abaalmarino kala duwan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafreebka wararka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan taliska ciidanka yuganda ayaa sheegay in sagaal iyo toban sannadood oo dagaallo adag ay uga jireen gudaha dalka soomaaliya ay haatan diyaar u yihiin sidii ay askartooda ugala bixi lahaayeen jaxiimada dagaalka qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaad ku maqli doontaan caawa oo ay ugu horreeyaan websayteka somaali memo iyo warbixin lagu daabacay yuganda oo shaacisay inay si buuxda ula baxayso ciidamadeeda ku sugan dalka soomaaliya waa cinwaanka warbixinta lagu qoray somaali memo taliyaha ugu sarreeya ciidanka militariga ee waddanka yuganda genaraal muhosi kanerugba ayaa shaaca ka qaaday tallaabo lagu soo afjarayo ciidamada yuganda ee ku sugan dalka soomaaliya genaraal muhosi oo goor dhoweyd qoraal kooban soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee xa ekis twitter ayaa si cad u sheegay in dhowaan ciidamada yuganda si dhammaystiran looga saarayo dalka soomaaliya kadib sagaal iyo toban sano oo aan ku sugnayn soomaaliya waxa aan damacsannahay inaan ciidankeena si buuxda ugala baxno dalkaas goordhow ayuu yidhi genaraal kayna rugba tan iyo labada kun iyo toddobadii ciidamada yuganda waxay qayb ka ahaayeen duulaanka gardarada ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya oo maraykanku uu hormuudka ka ahaa kaasoo haatan uu soo food saaray fashil aad u xooggan jihaadiyiinta al-shabaab oo duulaankana jilibka u aastay gaashaankana u daruuray gaboodfallada shisheeyaha ayaa dhiigbax daran gaarsiiyey ciidamada huwanta gaar ahaan oo kuwii ka socday midowda afrika warkan ka soo yeeray jenaraal muhosi ayaa ku soo aadaya xilli caqabado aad u ba'an oo amni iyo kuwo dhaqaale isugu jira uu soo wajahayo howlgalka eyusom kaasoo ciidamada yuganda ay qayb ka yihiin dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii dagaallo ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya ay ilaa iyo laba boqol oo askari ku waayeen ciidamada yuganda intaas in ka badanna looga dhaawacay aynu halkaa ku dhaafno warbixintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo khasaar nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay duufaano ku dhuftay gudaha dalka maraykanka waa mid ka mid a canaawiintii lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada warbixintu waxay u bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay duufaan xoogan oo ku dhufatay magaalooyin ka tirsana dalkaasi duufaantan oo loogu magacdaray fayn ayaa sababtay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac burbur hantiyadeed joojinta duulimaadyada iyo xaalad deg deg ah oo loogu dhawaaqay labaatan gobol iyo magaalada washington oo ah caasimadda dalkaasi war ka soo baxay booliiska maraykanka ayaa lagu sheegay in gabar lix toban jir ah ay ku dhimatay shil ka dhashay barafka oo ka dhacay faransiisko halka gabar kalena ay si halisa ugu dhaawacantay mas-uuliyiinta caafimaadku waxay ka digeen in heerkulka hoose ee hawada ee ay la socdaan barafka uu sii xumayn doono xaaladda maalmaha soo socda maamulada ka jira gudaha maraykanka ayaa ugu baaqay shacabka ameerikaanka inaysan ka soo bixin guryahooda inta ay socdaan duufaanada iyo dabaylaha xooggan sidoo kale waxaa la hakiyey duulimaadyadii qaar ka mid ah garoommada waaweyn ee maraykanka xafiiska ronald reagan ee waqooyiga virginia gebi ahaanba waa la xiray halka garoomo kale sida new york filadelfiya iyo jarolota ay joojiyeen ugu yaraan boqolkiiba siddeetan duulimaadyadooda maalinta axadda waxaa la sheegay in in ka badan kow iyo toban kun oo duulimaad gudaha maraykanka lagu kansilay axadda iyadoo afar kun oo kalena la joojiyey maalintii ka horreysay korontada ayaa si weyn uga go'day meelo badan oo koonfurta maraykanka ka mid ah iyadoo barafka iyo roobabka barafka wata ay jebiyeen laamaha geedaha iyo xariijimaha korontada in ka badan hal milyan oo guryo iyo ganacsi ayay ka go'een adeegyadii korontada kuwaas oo ku kala yaala siddeed gobol iyadoo tanese ay ahayd gobolka ugu daran waxaa la sheegay in heerkulka qaarkood uu gaari karo heer aad u hooseeya oo halis ah gaar ahaan gobollada sare ee waqooyiga iyo galbeedka dhexe duufaanta ayaa ka dhalatay xaalad cimilada ah oo heerkulka uu aad u hooseeyo taasoo ah hawada aadka u qabow ee ka timaada artika oo mararka qaar u gudubta gobollada baaxadda leh ee maraykanka taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray websayteka islaamiga calamada warbixin lagu hardhay websayteka riidooga alfurqaan ayaa waxaa cinwaan looga dhigay iskuul taabacsan kiniisad ku taala faransiiska oo qarka u saaran inuu xirmo iyadoo ay socoto fadeexad baaxad leh oo gilgishay nidaamka waxbarashada katoliga ee faransiiska xiritaanka dugsiga notre dame debete ayaa u muuqda tallaabo lagu wajahayo eedeymo culus oo la xiriirta tacdiibin iyo xadgudubyo muddo tobannaan sano ah socday warbaahinta faransiiska gaar ahaan wargeyska limonde ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta waxbarashada katoliga ay ku dhawaaqeen in dugsiga ay albaabada isugu dhufan doonaan dugsigan oo ku yaala gobolka bayn ayaa lagu tilmaamay mid aan sii wadi karin shaqadiisa marka loo eego duruufaha anshaxeed iyo kuwa waxbarasho ee taagan go'aankan ayaa yimid xilli dood iyo baaritaanno weli socdaan kuwaasoo lagu falanqaynayo mas-uuliyadaha iyo cawaaqibta ka dhalan karta eedeymaha la soo jeediyey ugu dambayntii haddii aynu eegno telegaraamka faafre bro iyo howlgalladii ugu dambeeyey oo ay mujaahidiintu fuliyeen banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ah qarax la beegsadeen fariisin murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda weydow ee magaalada muqdisho hal askari ayaa dhintay sida la ogyahay gaarisa mujaahidiinta ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanu ka tirsana gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgalka hore waxay mujaahidiintu ku dileen sarkaal murtad ahaa oo la shaqaynayay saliibiyiinta kenya sidoo kalena qayb ka ahaa qorshaha lagu gaalaysiinayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka gaarisa sarkaalkan murtadka ah oo sidoo kale la shaqaynayay sirdoonka kenya waxaa lagu magacaabi jiray cabdi fitaah gaani kaasoo mujaahidiintu ay ku dileen gurigiisa oo ku yaala magaalada xaluuqa waxayna gubeen gaari sigsiid ah oo sarkaalka uu lahaa howlgalka xigay waxay mujaahidiintu la beegsadeen kalaab saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin magaalada xaluuqa waxaana lagu dilay laba gaal oo kenyaati ah howlgalka saddexaad waxay mujaahidiintu ku khaarijiyeen baadiri kenyaati ah waxaana howlgalkaasi uu ka dhacay isla gudaha magaalada xaluuqa dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada walmareer ee isla gobolka gaarisa dagaalka intuu socdayna waxaa dab uu ka kacay gudaha xeradaasi shabeellada dhexe dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada warshiiq ee shabeellada dhexe dagaaladaasi oo lagu jebiyey murtadiinta waxaa looga dilay shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada halka lagu dhaawacay saddex kale sawiro lasoo dhigay beejka telegaraamka fafre baro ayaa waxaa ku jira ciise cabdulle master oo ka mid ahaa murtadiintii galabta lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka warshiikh ee u dhexeeyey mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada xubintii hadalhaynta iyo guudmarka miregaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka maxaad kala socotaa duruufaha dhaqaale iyo midka amni ee ku hareeraysan taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee eyusom haddaba caawa barnaamijka faafreebka wararka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin ay soo saartay mid ka mid a hay-adaha ka faallooda arrimaha amniga cismaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya muddo laba sana ah oo ay wadahadallo adag socdeen kaas oo ku saabsanaa maalgelinta dagaalka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya loona soo wakiishay calooshood u shaqaystayaasha midowda gaalada afrika ayay warbixintu sheegtay in ugu dambeyn uu soo afjarmayo waxaa hubaal ah in ay howlgalka kaga tagi doonaan farqi weyn oo dhanka maaliyadda ah ayay tiri warbixintu iyadoo cuskanaysa kulan looga hadlayay dhaqaale la'aanta uu wajahaya howlgalkan oo ku dhowaad afar bilood ka hor ka qabsoomay magaalada new york ee dalka maraykanka kuna soo idlaaday iyadoo haba yaraatee aan la samaynin wax ballanqaadyo ah oo la taaban karo warbixintu waxay xustay in howlgalka midowda gaalada afrika uu si toos ah soomaaliya kaga bilowday labada kun iyo toddobadii balse iska caabin aad u xoogan uu kala kulmay mujaahidiinta al-shabaab howlgalladu waxay noqdeen kuwa hoosu dhacay oo soo gaabinayay marba marka ka dambaysa taasoo sababtay in mudnaanta maalgeliyaashuna ay isbaddesho dhaqaalihii lagu waday howlgalka ayaa si tartiib ah isku soo dhimayey tan iyo markii calooshoodu shaqaystayaashu ay xaaladdu ku xumaatay islamarkaana ay ku soo koobmeen xeriyihii ay ku lahaayeen qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya hay-adda international beas institute oo marka lasoo gaabiyo magaceeda loo yaqaano i b i ayaa waxa ay ka shanqarisay in wadahadallo adag oo ku saabsan maalgelinta eusom ay socdeen tan iyo sannadkii laba kun saddex iyo labaatankii iyadoo midowda gaalada afrika uu qoondadii ugu dambeysay ee uu soo bandhigay ay ahayd in howlgalka uu u baahan yahay boqol sagaashan iyo lix milyan oo dollar sannadkii laba kun shan iyo labaatan xooguhu waxay tilmaamayaan in midowda yurub oo taariikhda inta badan dabooli jiray gunnooyinkan uu sannadkii laba kun laba iyo labaatan shaaciyey in uu si weyn u dhimayo lacagahaasi taas oo ka turjumaysa isbeddelka ku yimid midowda yurub iyo walaaca laga qabo waxtarka midowda afrika waxaa iyagana natiijalaan ku soo dhammaaday dadaallo uu midowda yurub oo taageero ka helayay midowda gaalada afrika uu ku doonayey inuu ku meelmariyo qaraarka laba kun toddoba boqol toban iyo sagaal ee ururgaaleedka qaramada midoobay si loo maalgeliyo howlgalka balse qaraarkaasi ayaa fashilmay kadib markii maraykanka uu ganafka ku dhuftay golaha ammaankuna uu ku guuldaraystay in uu gaaro isfahan buuxa ayna adkaato in la qaato go'aan rasmi ah munaasabad lagu yaboohayay dhaqaalo cusub oo ay si wada jir ah u qabteen urur gaaleedka midowda afrika qaramadii midoobay iyo kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda ingiriiska ayaa qabsoontay shan iyo labaatankii bishii sagaalaad ee laba kun shan iyo labaatan lamana helin ballanqaadyo rasmi ah oo buuxin karay dhaqaale la'aanta jirta halkii laga filayey in sannadkii laba kun shan iyo labaatan la daboolo miisaaniyaddiisii ahayd kun sagaashan iyo lix milyan oo dollar ayaa ballanqaadyadii la sameeyey markii la isku geeyey waxay noqotay afartan iyo siddeed dhibic lix milyan oo dollar taasoo aad uga hoosaysa lacagihii calooshood u shaqaystayaashu naawilayeen inay helaan laba kun shan iyo labaatan warbixintu waxay sheegtay in khilaaf u dhexeeya midowda gaalada afrika kooxda ridada soomaaliya iyo midowda gaalada yurub oo ku saabsan qowndeenta iyo qarashaadka uu sii cakiray xaaladda iyadoona arrinkaasi uu sababay in ciidamada gaalada kufaarta afrikaantu aysan helin ballanqaadyadii loo sameeyey laba kun shan iyo labaatan taas oo sii kordhinaysa deemihii hore oo aan ilaayo hadda la siinin oo gaaraya sagaashan iyo saddex dhibic sagaal milyan caqabadaha maaliyeed ee howlgalka ayay warbixintu sheegtay inay sii xumaanayeen kadib markii la dhimay taageerada saadka ee xafiiska qaramada midoobay ee unsos inkastoo xafiiskani uu lahaa miisaaniyad dhan shan boqol soddon iyo toddoba milyan laba kun shan iyo labaatan ilaa iyo laba kun lix iyo labaatan oo dabooli jirtay shidaalka raashiinka duulimaadyada iyo kaabayaasha iyadoona bishii siddeedaad ee laba kun shan iyo labaatan dowladda siliibyad ee maraykankana ay baajisay ku dhowaad boqolkiiba shan iyo labaatan lacagihii ay bixin jirtay haddaba maxaa ka mid ah saamaynta deg deg ah ee caqabadahani yeelan doonaan ayuu wargeyska ciwaan gaara kaga dhigay warbixintiisa maadaama aanay jirin ayay tidhi warbixintu wax deeq lacageed ah oo loo ballan qaaday eusom sannadka laba kun lix iyo labaatan waxay u badan tahay ayay tidhi in dhaqaale la'aantu ay saameyn xun ku yeelato xaaladda amni ee kooxda riddada soomaaliya farqiga maaliyadeed ayaa sidoo kale u badan in uu sii adkaado caqabadaha howlgalka gunnada dhabta ah ee uu helayo askari kasta inkastoo ay yar tahay in la helo gunno dhammaystiran ayay qasab noqon doontaa ayay tidhi inay sii yaraadaan waxa la helayo waxaa kale oo sii kordhaya caqabadaha ka taagan iswaafaq la'aanta tirada ciidamada saadka iyo kaabayaasha dhaqaale oo sii xumaanaya ayaa iyagana ka dhigaya saldhigyada saliibiyiinta ee yusom kuwa u nugul weerarada mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu howlgalkii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday soomaaliya uu fashilmay islamarkaana ciidamada ee yusom ay xaalad khatara ku jiraan waxaa suuragal ah ayay tidhi hay-adda i b i in mustaqbalka dhow ay dhici doonaan saddex arrimood oo kale ah kow in howlgalka la yareeyo laguna bedelo heshiisyo labageesood ah oo ay wada galaan kooxda riddada soomaaliya iyo dalalka deriska laha soomaaliya sida kenya iyo etoobiya labo in la abuuro qaabdhismeed ka jaban kan hadda jira oo midowda afrika maamulo inkastoo tallaabadaasi ay yareen karto xiisadda dalalka soo dira ciidamada ku sugan dalka soomaaliya iyo in howlgalka eusom loo bedelo mid u gogol xaara wadahadal lala galo mujaahidiinta al-shabaab tallaabadaas oo hay-ad gaaleedkaani ay ku sifaysay hadaf cad oo mustaqbal ah ugu dambeyn warbixintu waxay ka shanqarisay in dhibaatada haysata ciidamada kufaarta afrikaanta aysan ahayn oo keliya mid dhaqaale balse sidoo kale ay ka mid tahay dhanka hadafka iyo jihada howlgalka maadaama dagaalkii muddada labaatanka sano socday aan looga adkaanin mujaahidiinta al-shabaab nuxurka xogta ay soo gudbisay hay-addani ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay kooxda riddada soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa maalmo ka hor waraysi uu siiyey mid ka mid ah wargeysyada carabta ku qiray inay wajahayaan caqabado xooggan oo isugu jira dhanka amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana ay socdaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay wadaan mujaahidiinta al-shabaab ugu dambeyn hay-adda international beace institute oo warbixinteeda ku soo bandhigtay mareegteedada global ayaa soo jeedisay iyada oo dhowraysa badqabka ciidamada kufaarta afrikaanta in la sahmiyo hab cusub oo ay ku jirto in ciidanka loo isticmaalo sidii looga gogol xaari lahaa xal siyaasadeed iyo mid wada hadal maadaama awooddoodii militari ay fashilintay ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan u qabtay laba ka mid ah deegaanada hoos yimaada wilaayadii islaamiga ah ee bakool waxay ahayd munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay uuna soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyadii tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo muddo kormeer dhanka waxbarashada ah ku joogay deegaanno ka tirsan wilaayadaasi waxay sidoo kale guddigan qabteen tartan dhiirigelin ah oo lagu ogaanayay heerka waxbarasho ee ardayda wax ka dhigta iskuullada nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddigan ayaa tartan gaar ah u qabtay deegaanada buurdhuxuleh iyo ceel ansaar waxaana halkaasi guusha ku raacday deegaanka buurdhuxule ujeedka xafladdan ayaa ahayd abaalmarino la guddoonsiinayey ardaydii ay guushu raacday iyo shakhsiyaad kale oo maktabka tarbiyadii tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u gartay in uu abaalmarinadan guddoonsiiyo ugu horrayn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiintii maktabka tarbiyadii tacliinta ee munaasabaddaasi joogay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أولا أنا وحان هين رقودية لجنة كالسعودي مكتب كتربية تعليم لحركة شباب المجاهدين كم بدأها حملة جود وولايات كقار كالسعودي ويسوجرتي دردرقلين iyo dhiirigelin loogu talagalay muasasaadka tacliimiga ah iyo in kormeeri ishraafya lagu sameeyo camaliyadda tacliimiga ah habsami u socodkeeda taasoo loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam innagu waxaa ahayn lajnadii ku soo aaday shaqadeeda xilligan wilaayada islaamiga ah ee bakool mar alaali markii wilaayadan aan imaanay waxaa u imaanay wilaayo dhul carasan ah ama beerashadii tabcashada ku fiican ninka markuu wato abuur wuxuu u raadsadaa meel abuurkiisa uga soo bixi karo abuuraan wadanay mashruuc tacliimeedaan wadanay waxaa u imaanay meel aan ku godlan karno oo baahideedii ee taalo wacyigeeda uu yaalo dhulkeenni ah meeshii aan ka soo tagnay iyo meeshii aan imaanayna farqi u dhaxaynin hadduu farqi jirana ayba noo owleysan tahay meeshaa imaanay oo badeecadeenni aad ugu gadmaysay intaa markay dhacday kadib indhaindhayn iyo qiimayn iyo wada tashiyo yaa xamladeennii iyo shaqadeennii yaa gudagalnay deegaankana wuxuu diyaar u ahaa inuu jaanibka macrifiga ah thaqaafiga ah tacliimiga ah akhlaaqiga ah ee si guud ahaaneed bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee bakool horumarintiisa inay ka qayb qaataan ayayna diyaar u ahaayeen wilaaye hadday yihiin makaatibtooda kala duwan iyo odayaashooda iyo deegaanadoodaba dhulkii nooca ahaa markaa imaanay annagiina wada fadhiisannay ayaa waxaa soo baxday bahashu dhaqaajis keliya inay rabto oo alfursatu laa tatakarar jaanis muhiimoo soo laalaabanayni inuu yahay in laga wada faa'iidaysto ahdaaftii xamladeenni yaa horey usii gudagalnay oo ay ka mid ahayd in mustawaha aqooneed midda akhlaaq iyo midda thaqaafada mujtamaci kor loogu qaado inaan qiimeyno mu'asasaadka tacliimiga ah ee wilaayada ka jiro heerka aqoontoodu ay gaarsiisan tahay wabifadli illaahi waraxmatih waxaana kala kulannay intaan ka tabaquceynay in ka badan oo meesha ay taagan tahay iyo horumarka aqooneed horumarka ilbax ee xadaaranimo horumarka akhlaaqeed ee ka muuqdo waa meel aad iyo aad noo farxadgelisay miisaalka u yar haddaynu soo qaadanno tacliinta oo la wada yaqaano dadkii yaryaraa xitaa in laga mashquuliyey bara bulsho iyo waxyaabo kale lagu mashquuliyey wilaayadu masaarkeeda cagsiga jirta sagaashan ee dhanka kale u wareegata dhalintii yaraad iska daayay dadkii waaweyn ayaa u heelan maamooyin carruurtooda xambaarsan oo mu'asasaadkii tacliimiga ahaa fadhiyo oo daabuurkii ka qayb qaadanayo oo musaabaqaadkii tacliimiga aha ka qayb qaadanayo yee indhahaynu saarnay waxay ku tusinaysaa marka muxuu ahaayey mustawahooda kor ahaan iyo qaabku u kacsan yahay ahdaaftii noo socotay hadafka saddexaada waxaa ka mid ahaa in dadka lagu beero maadaama majaal tacliimeed la imaaday tartan ruux tartameed in lagu beero in qofku wixiisii la tusiyo oo lagu beero ruuxu tanaafusi bayna almujtamac alislaami si ay ugu tartamaan duruqda khayrka dariiqaa marka la yimid yaa ilaa iyo waxaa inoo hirgalay saddex qaab midda koowaad musaabaqaad mu'asasaadka tacliimiga fii maa baynahum loo qabanayay iskuuladii oo kale wiilalii gabdho lagu tartansiinaya mu'asasaadka tacliimiga sida alxikma oo kale dhexdooda la tartansiinaya xitaa rawdooyinka marka musaabaqaadkaas waxa ay musaabaqaad iskuullada ku eg iskuulladoo kale si ummadda ay noola aragto aqoontooda iyo mustawahooda waxaa la geenaya barxadda meeshaasoo wiilasha iyo gabdhaha lagu tartansiinaya dumuuxii intaa waa uu ka sii kacay markaaynu aragnay siday u heelan yihiin reer bakool tacliintan ugu soo jeedaan ufuqoodana u ballaaran yahay waxaa dhahna keliya tartankiisa yaanaan magaalo lagu ekeynine heer gobol tartan heer gobol bal ka warama waaligu wuxuu yidhi qorshaheeba inoogu jirtay ee haddaa imaadeen baasha aan isla wada riixno jazaahum allaahu khayran tiyaa dhexda loo wada xirtay muxuu ahaa hadduu yahay walaalihii maktabka iyo ti wilaayada iyo raggeenii lajnada ahaa waa la ysku darsaday jazaahum allaahu khayran degmada waajid dugsiyada hoose dhexe ku yaalo iyo degmada tiyeglow dugsiyada hoose dhexe ku yaalo yaa musaabaqa loo sameeyey ee mawaadaasoo dhan ku tartamayaan wajazaakum allahu khayra waakhiru dacwaana an alxamdulilah rabbi alcaalamiin sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا إلهي بمهضة mahad meel ku bilaawadaasa iyo meel ka dhamaadaas aan lahayna iyo ilaahay in mahad naga runtii nicmooyin fara badan ti muuqatii ti qarsoon la balaa ilaahay ninka nicmeey maana koobo korma inta cuduni matallahi la tuhsuha ilaahay nilay alhamdulillah wallana antaas gudi walaalayaal war kama kareeradaw wal barashay ikhwani mid malka shal rabani aadam malka shal dheeradaw gaabanaana malka shal dheeradaw dhiirana malka shal sareey may dareemasaana waa la shal sareey ini wal barashada waan ilaahay quraan sheeynkeedii marka ikhwani may balana wal barashada xeerkana dad deer siyaas wanaagna dad deer siyaas والذين اوتوا العلم درجات الى الهي ما بلنا ولا برشدين لك تدال yaryarna ka dadaalnaan weynin ka dadaalnaan waalid ahaan ka dadaalnaan may kala ka dardaarmay warka gaabiyay nicmadan tan ma ilaahay ni deersi walaalayaalow jihad jihada ilaahay ni deersi fadlan kan ilaahay jihada ni deersi oo meelan atu wala rooga in la deero may kala jihada kalnaan oo huwa iimaaniya kalnaan may haynana jihadkan ku hor unus damaay jirnay dhigin ahlaan nisaay deeris deerisan nisaamay geeg ilaahay dhigin shalbad baadi muslimiin walaalay xuwal iimaaniya ka walaalay nagana jihadka asaboo nagadi walna barashana ka helnay jihadki nicmadan ka helnay walaalayal oo inay ka kanaan naar gowsha ka surunayneen ilaahay noo badbaadi geegi nicmo gowsha ka surunin jihada gowsha ka surunin may walaalaha dardaarmay gaar reer bakool inay muaskaraadka la buuyo jihadkan kanaan kitaabka ilaahay in gargaarnaan asma wa daa'adan kadadaalnaan bal umarna aqba ilaahay may weydiisaana bi asmaa'il husna wa sifaatil ula gaalada nasaarada iyo yahuudiya nooc walba la ilaahay hanu jibi ilaahay gaalada noo jibi ilaahay gaalada jibi dadka muslimiinta maxaabiista gaalada galantay ku jiraan ilaahay hanu gubi wadanka roob laanteen roob ka gabalaan inshaan ilaahay roob ka gabalaan inshaan ulaadan ulaad barakada annagu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخياري الهي سبحانه وتعالى يا مهد سغناتي مهد بلاوي دماد بن لاين مهد اسكتب akhyaarey xafladan oo musaabaqada dhiirigelintii maybu ah ee liinqobdi runtii xafladeeda eedan ka faraxsagnu mayba ka faraxsagna tartanka dhiya ka faraxsagna musaabaqada degmada tiyeeglow tiyeeglow iyo degmada weejid eedeedan ka faraxsan hadii la tartam lan lay badiya maana laakiin hoogaha walina daari meeshini ee degmadu weeyid hoo wala habadeedi leere wala farxad goonena dareeman maana hadan wali jarisim usku dareemo kortan tankala ardayta midi habadeen leere dadka deegaanka may suubiyeena baawra la qaadaday jidka lagu korseeday maana ardayti oo la hagalbiya magaalada la hagili farxad daraadeeli suubiyaay maana way rooy ogda guuleeda qiimayaan lata farxad totaaso farada kale akhyaaray tarbiyada geeka dareerta xarakatu shabaal mujaahidiin haniinka talagali waa maybah manhaj laha ku tartari keydidii aduuki laha ku tartari ona haniin diyaariya owlaadina ninka tarbiya ahay maana faa'iidadeena taan aragaynaw nambarada geeka aduuki liskala dagaalamo nambaradan kugu weyn mayba kumade oqoonta kumade tarbiyada akhyaaray ilaahi subxaana wa tacaala ka mahadsan geegma ilaahayna siyay tamkiin i hoggaan wanaagsan oo kutaabkan ilaahayna egaa ilaahay subxaana wa taala haninka talagalay ilaahayna sii ma inis dardaaramaane haddiibun malaagadi anaa bulshada in dardaaramaane wal barashada ani la dardaargeliyey arrinta uuna juhdika biyaanan oo uuna dhismada jiilka unanka talagalaanan sadoon adduunyada anka dadaalaan soo ku doro anka dadaalan ninku baahanyi awlaada sidai waa laga barafadayo maana ilaahay islaamka cizey aduuk ilaahay dulay man dhar khayr qab ilaahay niishan wa sallallahu ala nabina muhammad ilaahay ma dhamaanti aan sugunaati mahadliin kooba korna balaawi dhamaadana ilaahay subhanahu wa ta'ala ma yogsantiina wal barashadun oo qiimaha leh sharaftun leh diini ka dhahan bar ataran langa kuhum marka dadka muslimiinta ma ilana ilaahay ku baryaan in qalbi jo ilaahay diintii wax ka dum oo humaanta ku jirta ilaahay ku saara kitaab shahaani galmida ka goobsadan alla ka weela dawladan حركة الشعب المجاهدين والبدن الدين كددا لي والبدن هدار بهبندق دي والبدن هددا لي مكتبك تربية وتعليم والمركان الديراي وسي مكتب كنسة إيه إلي لها يعني معناها تربية وتعليم اللي دعوة والفهمي أسكولان والفهمي تربيض ما كبهدون تربيض ما إنك تيتبر عترنو awlaadiya dhisan yihiin oo dhinkatayda kora bulshada hindhaha oran eh ragina dhabarkan hiride dhawaantan weliba raggi eeda arda insha allah un dardar geliyahayaan ilaahay masaalkiin badi dadaala eedaanan ka farahasagna haddee markii inta lagu tabayta jeeglowliseede markii la kulmooba ogdaalanlay badiye degmada waajidi degmada tajeeglow degmada waajida badiyed markii leeray markan walaalka tartamo maadaama diingay mayle alxamdulilah leeray dadka dardargeliyahay lakubalaahu macallimiinta ardayta ardayta dadaalasa macallimiintii wala baraasa maktabka arday kiibojey ilaa harakatul shabaab mujaahidiin maylaylana ilaahay sanguuley ilaahay sangisay guud ahaan unaanu qabadii arday gobolka bakool muslimiinta markii unana maktabka eedan garab surugna eedan garab surugna waan eedan ka farahasagna garabkaanay lakubanay bakool markii aanuna geesa jaran maktabka maylanaa in badan ha ka nagnagada gobolka maylanaa insha allahu tacaala wal dadaali maktabkana dadaali macallimiintana dadaaleen walaayadana dadaali ilaahaysa markaay gaalada ilaahay jibi muslimiinta ilaahay guulay ma dhar kheer qabo muslimiinta ka tirsan ilaahay sheen asalaamu calaykum waraxmat ullahi taala wabarakaatu intii munaasabaddu ay socotay waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey shakhsiyaad kala duwan oo maktabka tarbiyadii tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu si gaar ah u abaalmarinayey waxaa la isweydiin karaa arday qalinjibisa meesha ma joogto shahaadooyinka la qaybinayo waa maxay shahaadooyinka la qaybinayo waa shahaado loo yaqaano shahaadatu shukri wataqdiir waa shahaado sharaf waxa loo yaqaano oo aan qiimeyn aan samaynay intii aan soconnay guddigii kormeerka ahaa iyo guddigii dardargelinta iyo horumarinta ka waday wilaayada qiimeen u soo baxay inay jiraan wilaayada ee rag joogo oo mudan awaalmarin in lagu awaalmariyo shahaada sharaf maanta shahaada sharaf aan haynaa insha allah shahaada sharafka laba qeyba iskugu jirtaa qeyb la siin doono macallimiin iyo maamulayaal qaybta insha allah waxaan u yeerayaa waxaa noo guddoonsiin doono waaliga gobolka ee sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan iyo walaalka maktab tarbiya watacliim marka labada waxaan ka codsan lahayn inay soo istaagaan aana u yeerna insha allah qafka ee shahaada la siinaya waa macallimad ka mid ah macallimaadka dhigta madaarista nidaamiga ee ka furan wilaayada bokool gaar ahaan degmada xudur gaar ahaan deegaanka garas weyne waxaa loo yaqaana almucallima alfaadila zaynab cali maxamed waxay dhigtaa madrasada salaaxuddiin alayuubi fii madiinati garas weyne altaabicati limuxaafadati xudur waxaa u qaadi doona maamulaheeda baaraka allahu fiiha wa axsana allahu ilayha haddana waxaan gelaynaa qaybtii maamulayaasha ayagana la arkay inay mudan yihiin shahaadatu shukri wataqdiir ama shahaadatu sharaf waxaan u yeeraynaa maamulaha madrasada alqamar ee deegaanka boordhuxinle waa alustaad maxamed nuur ee kana mid ahaa maamulayaashii ay soo guulaysatay ardaydii tartanka u baxay arday ka mid ah marka maamulaha alqamar waxaan u yeeraynaa maamulo ka mid a maamulayaasha madaarista nidaamiga ee ka furan wilaayada bokool gaar ahaan degmada waajid waa maamulaha madrasada ka furan deegaanka elansaar ee loo yaqaano madrasata abibakar asidiiq alustaad yuusuf cabdiraxmaan suubo insha allah waa shahaadatu shukri wataqdiir uu bixinayo maktabka atarbiya watacliim lixarakati shabaab mujaahidiin uuna siin doono maktabka dad uu arkay inay qeyb ka yihiin horumarinta waxbarashada ee ka socoto ee wilaayada bakool hadda dhex joogno iyo wilaayatu hiiraan jazaakum allahu khayran qofka ugu horeya waan arki doonaa yasuru idaarata maktabi tarbiya watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin an tamnaxa wisaama asharafi wataqdiir lilakhi alfaadil ashaykh cuhmaan abu cabdiraxmaan waali wilaayati bakool alislaamiya qofka ugu hore la siinaya waa waali wilaayati bakool alislaamiya waxaan la siinayaa shahaadatu shukrin wataqdiir waa juhuudda uu ku bixiyey horumarinta waxbarashada ee muuqata runaanti ka muuqata wilaayada bakool oo aan soo aragnay inay tahay wilaayadii ugu badneed almadaaris alnidaamiya ee loo aasaasay maktabka oo wilaayadii ugu badneed shahaadatu shukri wataqdiir midda labaad waxaa la siin doonaa waa mas-uul ka mida mas-uuliyiinta maktabu dacwati ila allah maktabu dacwati ila allah waan arki doonaa man huwa يسر إدارة مكتب التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين أن تمنح وسام الشرف والتقدير للأخ الفاضل الشيخ آدم جابو مسؤول مكتب الدعوة إلى الله لولاية بكول الإسلامية waxaan ku jirnay sidoo kale wilaayada bakool waxaa lagu jiray ogaasyo iyo wulaad iyo mas-uuliyiin bal haddana waxaan gelaynaa dhinac kale waxaan isdhihi karnaa walaalaha iclaamka mala iloowa ayagana kaalintoodii maadaama kaalin ay ku leeyihiin waxbarashada socoto hadday noqoto tabinteydii iyo warbaahinteydii doorkoodana uu muuqday gaar ahaan intii wilaayada bakool aan soconnay rag ka mida oo nala shaqeeyay insha allah aan ka xusno mid ka mida waxaa sharafina oo marka inaan shahaado siino shahaadatu shukri wataqdiir lilakhi alfaadil xasan cabdiraxmaan maxamuud abu xasaan muraasil min idaacati andalus alislaamiya ahlan wasahlan oo marxaban bik insha allah haddana waxaan bixinaynaa wilaayada hiiraan qof ka mid ah oo saameyn ku leh waxbarashada waxaa la siin doonaa insha allah يسر إدارة مكتب التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين أن تمنح وسام الشرف والتقدير للأخ الفاضل أوغاس حسين أوغاس عبد الله أوغاس محمد أوغاس كجود قبيل كقال جعل أما قال جعل مركا أيا لسين دونا إن شاء الله وأنا جهود بحيي إن شاء الله وحنوق قاضي دونه نيابة عنه إن شاء الله والي وقان دوال ولاية بكول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت سنة قد ماتي شهاد شكر والتقدير وانا بحني عن سيني على مستوى ما تسيهن وداش ان شاء الله جزاكم الله خيرا ويفديسين كران جزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى فليتنافس المتنافسون أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى وعن مهد نغان نيموين فربضان والله عن كوابكرنا نينك النعموي وكمدة نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الهجرة والجهاد ونعمة تطبيق شرع الله iyo nicam fara badan uun han koobo korno allihiina sii aan ka mahadnagaana baada alxamdulilaahi subxaanahu watacaala ma eg mahadnagay dhammaan marti sharafka hugiibgali xafladun qiimaha badan leh oo noociga e oo wilaayadun markiinka horeytila kuga wadawyata ha ku qiib galaan bahda waxbarashadan ka horeeyan odayaasha salaadiinta warbaahinta dhammaan culamaaudiinka ganacsatada waybalana marxaban bikum ha dhawaada gaamo furan ha ka dhawaada جزاكم الله خير الجزاء وسين لنا سانتيسن هغادن إلهي سواب أجر سين كسيو intaas markii aan ku gudub walaalayaal ee munaasabadan hadan fadhiyeyna sida hor dhaan balan sheegi waa xaflad gabagaba musaabaqa ku dhiidi may waa degmada Tiyoglow oo galan lamada degmo waajid iyo Tiyoglow waa ka tartamaan degmooyinka kale insha Allah wuxuu dur iyo rab dhuur iyo dhimin yoona guntigu dhuugsadaan ee lafada insha Allah taala lamadaas degmiya la ka bilaawi maadaama iyo hadda dugsi hoose dhexe lahaayeen marka insha allahu tacaala haddii ilaahay ogolaado meelaasana kusii wada doona insha allahu tacaala eed iyo eedaanaan ka farxasagna hadee tartan hoob la gala qololay badayaas insha allahu tacaala sunud ilaahay basaaska dareersati marka may waxaan balayalana waanu bogaadiyaana degmada waajid guuliyoha hooyayan jazaakum allahu khayra jazaa walana insha allahu tacaala mayan mahadnagay macalimiintii oo may wahaa guulaas ciyaalkaasi oo sabab agnagadeen in may waha tartankaas galan waana guulsheenan may ballanaa jazaakum allahu khayr jazaa gaar ahaan lamada mudiir eelansaar iyo buurdhuhonlo iskuulaadka alqamar iyo abubakar sidiiq jazaahum allahu khayr jazaa ilaahi subxaana wa taala miisaankiin hasanaadka siinka kaba saasna halka wedo insha allahu tacaalaa dhammaan may kale on mahadnagay waan inta ku salaamay bahda waxbarashada guud ahaan ragga maanaa ka shaqeeya oo majaalku islaamku ku eedan macalimiinta iyo mudaradii kale oo dhammaan gobolka ka shaqeeyay way balana jazaakum allahu khayra jazaa runtii may waa kalsooni una siinka qabni iyo rajadii inu siinka lahayni hadda insha allahu saansaan farxad ay waniin muuqat guddiga koley markaanu warhaysanay howlo hadha dhammaysadeen inta badan insha allahu tacaalaa wanaag badan anay sheegan runtii ma islahayna hoogaaniyo meelgees awa jartan ama walaagool badan ka kashagsan yihin yaa islahayni laakiin insha allahu tacaala walaalo maynan sheegan eeda macnawiyaadkan koranka gaadan maynan aran insha allahu tacaalaa dadaalkasan meelisan marahaytan hadda koley insha allahu tacaalaa in isdarhaawtan ugoda eed eedan hanin dhawaayan kelimadiyoona dheegasan waana rajo wiin ana geliyan jazaahum allahu khayra jazaa وبارك الله فيهم ما بلنا جود هان والدين تا يو أرضيدا يو ما هو بعض واحد برشاد معلمين تدمان ما هو جهودك أن لما لامنا محن الأوكسنا إن شاء الله تعالى ولا لا دي أن وليار دول سرم واحد برشادو هذا ولي أتكل إلى كست أجيا وأنا وخاصة لانكي والجردا كسه أم همري والبرشا مريا جردا مركا منهجك وحبرشاد حركة الشباب المجاهدين ومكتب التربية والتعليم هالصاري oo geelka mayla rahay laka dhaqan geliyahay wilaayaadka oo haddaba aragaaseen ardayda ha bandhikaayeen waan horaynhan ka tartaman may waha mazaayaad goone awalayi usuku ku bedelanya manhajka unesco hay-ad gaaleedka unesco may kuku bedelanya waxyaabalaha kooba ka hormee laakiin tusaale yar leh insha allahu taala kaga adfaday koo masdarka masdaru talaqii manhajkan may baan eeyaa meelilaha ku qaadadaw laha ku qalan daaradaw alkitaab wasunna waa saas maa meel manhajka hay-ad gaaleedka yunesko uu seeyey meelil haqalan daaradaw kufri iyo dimuqraadiyad iyo cilmaaniyad iyo gaalnimo kaagna may waa waxyiga oo alkitaab wasunna ya ka tiirsinye waa manhaj oo runtii dadka diyaari markii la fiiriyo jaanibka dadka manaahijta ilay dada diyaariyaayan maa un manhajkan mayba diyaariyeen khubaro oo ilaahay ka hirin oo marka maana ahlusunna waljamaaca eh caqiididoo laka kalsoonyi yo ha diyaariyeen bihaytu manhaj jaaleedka unesco yo ha diyaariyeen gaalati inclidity afjaru naas haayan yo ha diyaariyeen oo may waha uquuliyo shaydhaanka dhidheelay maskantiyo iyo garaadiyona shaydhaanka kaadii ha diyaariyeen yo marka may la rahay kushal bedelinyin waa manhaj rabbaani ah culummo rabbaaniyiin aan ha diyaariyeen kiigan kiishona may waa manhaj gaaleed waaye oo gaalaha diyaaridi may kaloo kuku bedelagna insha allahu tacaalaa xagga maclimiinta manhajka usley mahadalaw maanaa manhajka maclimiinka ku hadalsiyaayaan maclimiinta manhajka islaamiga ah ee tarbiya watacliim haraka shabaal mujaahidiin hasaarti may kuku bedelanyaa maclimiinta biyaas waa maclimiin muraabidiin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartisanka jilbirin may wahaa in majaalkaas islaamkii oo ku aqabtaran oo marka may la rahay usa aqiidadii la kalsoonyi la diyaari oo muwaxidiin ahlu tawxiid oo sunniyiin rabbaaniyiin kamaan xasabahum wallahu hasibuhum iyo marka maana dhikaayan bixaythu manhajka UNESCO dhikaayan macallimiin cilmaaniyiin oo gaalaha barbaaraday wala barti oo walbarashadii wax ka baxaan ilaa jaamacadii meelo hamareen oo jaamacad gaalaad istinjin ongordaan ardayda hortiyaan sigaarka ka dhuugaan kale ogsantiin mar dhon iskoolaha marni maalinka markii hisad usoo qoro intii iyaalka asharka ka dhigtaan banaanka bahay ha taxi maday asma sigaarka walaha afuufay markaasa mayl raay asharka sharaw kan gala jari marka may waha may ku bedelinyin marka un maalimiinta maalimiin ilaahay ka hirin shanta salaadood waajibaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiis gududaayaan xuquuqda bani aadamka gududaayaan xuquuqda ardayda maarta gududaayaan waaye oo ilaahay ka hirin ilaahay subxaana wa taala mayba weydiisaan in kitaabka nin azeeyo mujaahidiinta ilaahay subxaana wa taala in korangaada jihaadka ilaahay nin qawiyeeyo dadka muslimiinta ee qalbasho ilaahay jihaadka ka ilhaamiyo dadka muslimiinta ee ku dhaqanka sharica islaamka ilaahay jeelaysiiyo dadka muslimiinta ee may waa cadowsho ilaahay bar cadowgaana gaalo ah una dhataan cadow miska yihiini muslimiinta inama almuuminuuna ikhwa waaye dadka muslimiinta ilaahay qalbashoaan isdumo faallafa bayna quluubihim ilaahay kawaala quluubtiyo ilaahay isku dumo jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا